gawaari xamuul ah islamarkaana nooca ciidanka lagu daabula ah oo ay ku rarnaayeen hub iyo rasaas laga soo raray dowladda xabashida ah ee ethoobiya kuna sii wajahnaa maamulka la magacbaxay puntland ayaa la kulmay isku dayo dhowr ah oo ay dadka deegaanka ku doonayeen in ay ku furtaan hubkii ay gawaaridaasi wadeen hubkan oo sida la sheegay ay soo dhiibtay dowladda ethoobiya lahaanshiyihiisana ay ku suntaneed puntland ayaa ku dhowaaday in la bililiqaysto sidii kii caabudwaaq oo kale xilli uu marayay qaar ka mid ah deegaanada dhaca dhulka soomaali galbeed ee ay xabashidu gumaysato inkastoo hubkan aan la furan dadka deegaankana ay wax ugu suurageli waayeen sidii ay iyagu qorshaysteen haddana waxaa ka qayb qaatay in uu badbaado iyadoo lagu baraarugay goor dambe dadka deegaankana aysan markii hore wax xog ah ka haynin gawaarida iyo agabkii ay wadeen isku daygii ugu horreeyey ee lagu doonayay in lagu furto hubkan ayaa ka dhacay degmada bookh ee gobolka soomaali galbeed maleeshiyaad kuwa deegaanka ah ayaa istusay in ay hubka furtaan ayna ka faa'iidaystaan fursad ay iyagu marla arag u qaateen weerar ayayna ku ekeeyeen gaadiidkii hubka waday iyo ciidan la socday hase ahaatee kumayn guulaysan inay furtaan ciidamo ilaalo ahaa oo sheedda kala socday dhaqdhaqaaqa gawaarida ayaa goobta soo gaaray magaalada bookh ayaana isku beddeshay goob dagaal oo ay rasaas aan dhimasho geysan laga maqlaayey maamulka la baxay puntland oo maqlaayay weerarka lagu soo qaaday gaadiidka hubka waday ayaa ciidan gurmad ah soo diray kuwaasi oo aroornimadkii saakay la wareegay hubka oo xalay oo dhan go'doon ku jiray si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd sidan oo kale hub ka yimaaday ethoobiya in lagu furtay magaalada caabudwaaq kaasi oo ilaahay hadda ku jira gacanta dadkii furtay